الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid اlusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay muطlaqa iyo muqayadka muطlaqa iyo muqayadka afar xaalo ay leeyihiin sababka iyo xukunku isku mid inay noqdaan oo ibtixaadaan xaaladaas waa la ysku xambaaraa siday ku tageen akharu ahlilcilmi waxaa khilaaf laga sheegaa xanafiyada xaaladda labaadna xukunku way iswaafaqsan yahin laakiin sababkiiyaa iskhilaafay sida kafaaratu lqatli iyo kafaaratu dihaar xaaladaas aada layskugu khilaafaa saddex qowl ayuu shiiku sheegay qowlkii koogaadan darsigii hore ku soo qaadannay qowlkii koobaad wuxuu yidhi waida ikhtalafa asababu sababku hadduu iskhilaafo wadaalika mihaalkii kalcidqi waa xorayntaoo kale fii kafaarati alqatli xaala ay ahaatay xorayntaasu quyidda waa la qaydayaa huwa mutlaqi quyidda waxaa tidhahdaa waida اktalafa hadduu iskhilaafo asababu sababkii wadalika mihaalkii kalcidqi xorayntii oo kale wey fii kafaarati اlqatli xaalay ahaatay wain ikhtalafa asababu sababku hadduu iskhilaafo wadalika mihaalkii kalcidqi xorayntii oo kale wey fii kafaarati اlqatli xaalu ahaaday quyidda waa la qayday huwa cidqigaas biliimaani iimaan ayaa lagu qayday wa udliqa waa la idlaaqay huwa cidqigii fi dihaari dihaarka dhexdiisa xaala uu ahaaday falmansuusu midka la caddeeyo can imaam axmed laga caddeeyey uu yidhi laa yuqmalu la xambaari maa huwa mutliqi cala lmuqayadi lagu xambaari maa wakhtaarahu qowlkaas waxaa doortay ibnu shaaqla wa huwa qowlkaasu qowlu akhar alxanafiya waa xanafiyada agarkooda qowlkooda qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilqaadi qaadigii qaadigii xanaabilada abi yacla walmaalikiyati maalikiyadii iyo wa bacdi shaaficiyati shaaficiyada gobol ka mid ah qowlkii labaadu halkaasna shiiku ku sheegay qowlkaas hore dersiga horan ku qaadanay qowlkii labaad wuxuu yahay waa laysku xambaaraa waxaa qabaa alqaadi abi yacla maalikiyada shaaficiyada gobol ka mid ah waa laysku xambaaraa heleyin mar haddii xukunku isku mid yahay sababtu haba iskhilaafo haba iskhilaafo xaydhadan kalaamka alla waa isku mid haddii waxa weye meel lagu sheegay cidqigii oo mutlaqa meelna lagu sheegay isagoo muqayad ah kalaamka alla waa mide waa lagu wada waa laysku xambaaraa oo waxaweeye qofka bihaarka kafaaro looga yeeshay cidqiga laga rabaa mumin waa inuu xoreeyo mu'min waa inuu xoreeyo adilo khaarijiyana waa haynaha yidhaahdeen oo tusaale mucaawiya ibnulxakam assulami markuu dharbaaxay gabadha addoontaa markuu dharbaaxay gabadha addoonta ah oo uu nebiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi ma xoreeya nabigu ii keenu yidhi bal gabadhaad sheegaysa waa u keenay nebigu laba su-aalood waa kii weydiiyey ayna allah allah halkee ku sugan yahi fi samaa ayay tiri markaasuu yidhi waman ana aniguna yaan ah markaasay tidhi rasuulullah markaasuu nabigu yidhi actiqhaa fa innahaa mu'mina xore waa mu'minad marka iimaan ayuu ku qayday oo loo shardiyey gabadhii addoontaaheed oo loo xoraynaya lilatma dharbaaxyo dharbaaxyo uu dharbaaxay darteeduna u xoraynaya haddii dharbaaxyo kafaaradeed loo shardiyey iimaan in loo shardiyo kafaarada waajibka ee kafaaratu dihaarka ah waa min baabi alowlaa wa axraa taasay yidhaahdeen wakadaalika sidoo kale waxay yidhaahdeen markhaatiga ilaah aayad wuxuu ku yidhi waashhiduu dawee cadlin minkum laba cadaalad u saaxiiba markhaati ka dhigta markaas waxaa laga hadlayay dalaaqa iyo rajciyada meelo kaletana waa la itlaaqay markhaatida waxaana la yslu waafaqsan yahay in laysku xambaarayo markhaati kastaba lagama maarmaan ay tahay cadli inuu noqdo maadaama meel uu ku soo arooray mutlaq meelna muqayad layskuna xambaaray tanna sidoo kale waa in laysugu xambaaray qoladaasuna saas yidhiin axwadna qowlkan dambaa ah axwad axwad waxaa la dhahdaa dariiq haddaan marto aan dhibkaaga imaanayn sababtoo ah dihaarka ninka lagu leeyahay hadduu xoreeyo addoon oo muumin ah khilaaf kama jiro inuu ka gudayo laakiin hadduu xoreeyo addoon aan muumin ahayn khilaafaa ka jira ma ka guday kafaaradii mise kama guday qowlkii saddexaad wa qaala abulkhadaab wuxuu yidhi abulkhadaabo xanaabilada ka mid ah taqyiidu lmutlaqi mutlaqa la qaydidiisa ka takhsiisi alcumuumi cumuumka la khasisidiisu la mid yahay wa huwa takhsiisulcumuumna jaa-isu wuxuu ku bannaanaa bilqiyaasi qiyaas qiyaas alkhaasi oo gaar ah fa haahunaa halkaanna midluhu waa takhsiiskii oo kale abulkhadaab isagu wuxuu leeyahay horta taqyiid lmutlaq wuxuu la mid yahay takhsiis ulcumuum caam in la khasisay la mid tahay mutlaq in la qaydo waxaana horey u soo ogaanay caamka in lagu khasisi karo qiyaas nas khaasa laga qiyaastay qiyaas oo nas khaasa laga qiyaastay in lagu khasisi karo wuleekanna waa la mid lafdiga mutlaqa ma lagu xambaarayo muqayadka binafsi lafdi lafdiga un kaliyaa soo arooray kana waa soo aroor layskugu xambaari maayo qiyaasaa la fiirina daliilaa la fiirina haddii daliil la helo daliilkaasu ama qiyaas ha noqdo ama daliil kale ha noqdo oo tusaya in laysku xambaaro munaasaba ka dhaxaydo waa laysku xambaaraa haddii daliil aan leelinna laysku xambaari maayo tusaale wuxuu leeyahay dihaarka iyo kafaarada waxaa rabaa kafaarada dihaarka iyo kafaarada qatliga macnaa ka dhaxeeya macnaha ka dhaxeeya wuxuu yahay khalaasu raqabati almu'minati min alriqi in qof oo addoon ah oo muumin ah addoonnimadaas laga fakiyo taasna waa wax shaaricu jecel yahay taasna waa wax shaaricu uu jecel yahay in qofka muuminka ah addoonnimada laga suuliyo shaaricu waa jecel yahay marka taasoo kale waa laysku xambaaraa u leey waxaa layskula xambaarana maahan lafdiga dartiisa oo lafdigaanuna waa caam kalena waa qaas layskugu xambaari maaha ee waxaa layskagu xambaaraa qiyaasaa leha qiyaasna in wax lagu khasisi karo horan u soo ogaan qiyaas in wax lagu khasisi karo oo waxa weye qiyaas nas khaasa laga qiyaastay azaaniyatu wazaani wazaani waa la khasisay waxaana lagu khasisay qiyaas oo nas khaasa laga qiyaastay oo laga qiyaastay fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisu ma cala almuxsanaat marka wuxuu leeyahay haddii daliil la helo sida ama qiyaas adan wax kale waa laysku xambaaraa haddaan daliil la helinna laysku xambaari ma cabdullahi ibnu saalex shaarix isaga wuxuu rajaxay inaan laysku xambaari wa qaala abulkhadaab wuxuu yidhi taqyiidulmutlaqi mutlaq in la qaydaa ka takhsiisilcumuumi cumuum in la khasisay la mid tahay wa huwa takhsiisulcumuumkuna jaa-isu waa bannaanaa bilqiyaasi qiyaaskuu ku bannaanaa qiyaas alkhaasi khaas ah fa haahunaa halkaanna midlu waa isagoo kale oo taqyiidulmutlaqna waa la midoo haddii daliil la helo ama qiyaasaada ama qayrkiisa ahaadee waa laysku qayid waa laysku xambaaraa haddii kale maya halkaasna suuraddii labaad ayaan uga baxnay suuraddii labaad ayaan uga baxnay suuraddii labaad aan uga baxno suuraddii koowaad waxay ahayd xukunka iyo sababku inay isku mid yihiin suuraddii labaadna waxay ahayd xukunku waa isku mid sababka iskhilaafay saddex qowlaana ku jirtay saddexdii qowl waa soo dhammaynay suuraddii labaad anka halkaas ku dhammayno saddex qowl ku jirto fa in kaana tama halkaas muqayadaani laba muqayad hadday ahaadaan laba muqayad hadday ahaadaan xumila waa la xambaara huwa mutlaqi calaa aqrabihimaa labadooda midka u dhowaansha badan shabahan u ekaansho bihi mutlaqa loo ekaado halkani waa suuraddii oo hadda aan soo marnay qayb yaroo ka mida weli suurad kale maanaan gelin waxay tahay masaladan mutlaqaa soo arooray laba muqayadna waa soo arooreen labada muqayadna waa iskhilaafsan yihin midna waxbaa lagu qayb kaa lagu xambaaraa waxaa la leeyahay labadooda mid ma u dhow yahay mise uma dhowa hadduu labadooda mid u dhow yahay midku u dhow yaha lagu xambaaraa hadduusan midna u dhoweyna midna lagu xambaarima labada waa laga dayna tusaale soonka soonka oo kafaaratulyamiinkaa isagoo mutlaquu soo arooray fa kafaaratu itcaamu casharati masaakiina min awsati maa tutcimuuna ahliikum ow kiswatum ow taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin waa mutlaq oo laguma qaydin mutataabic mana lagu qaydin tafriiq lama dhihin saddex maalmood oo kala tagsan lamana dhihin saddex maalmood oo israacsan waa mutlaqkaas waxaa soo arooray oo kale meesha shaarixa wax yar lambarka xagga lambarka markuu sheegayo aayadda lambarkeeda waa qalda fa siyaamu alaaata ayaa markuu yidhi suuratulbaqara waxaad ka fiirida oo ku yidhi boqol sagaashan iyo lix suuratulbaqarana maahan waa suuratulmaa'idda aayadda suuratulmaa-ida siddeetan iyo sagaal waa aayadda kafaaratulyamiinka marka waa makiinadda qolada daabacadda wa qolada daabacadda wey marka kafaaradaas oo kafaaratulyamiinka ah kafaaradaas oo kafaaratulyamiinka ah waa mutlaq oo aayaddu kuma qaydin tataabic inay israacsantaho saddexda maalmood isku xigto mana ku qaydin tafriiq in la kala geeyo saddex maalmood oo kala duwan la soomo midna kuma qaydin waxaa soo arooray waxaa soo arooray kafaaratu dihaar kafaaratu dihaar ayada waxawey waxaa lagu qayday tataabic faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayni kafaaratu dihaarna halkay ku jirtaa suuratu mujaadala ha suuratu nisaa a kuugu qoran suurat lmujaadalaad leeda suurat lmujaadala aayadday ahayd marka aayadda afraad miya ya mise waa labaad wladiina yudaahiruuna min nisaai ya waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriru raqabati min qabli an yatamaasa faman lam yastadi fa itcaamu sitiina miskiina maya maya tan labaad maaha ama waa saddexaad ama waa afraadu meelaha faman lam yajid midda afraad wey saas weeye faman lam yajid waa midda afraad faman lam yajid marka waxaad ku qorana mujaadala afraad waxaa weye aayat raabica suurat nisaa maaha suurat nisaa kafaarada ku jirta waa kafaarat lqatli faman lam yajid qofkaan helin fa siyaamu facaleyhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni laba bilood soonkood labada biloodoo mutataabiciin oo israacraacsan laba bilood oo israacraacsan marka kafaaradii dihaarka ayada waa la qaydo waxaa lagu qayday tataabuc tataabuca lagu qayday haye kafaarada dihaarka waxaa lagu qayday tataabuc soon kalaa soo arooray oo isagu lagu qayday tafriiq in la kala geeyo waa soonkee waa soonka tamatuca qofka xaajiga ah hadduu hal safar xaj iyo cumro ku soo gudto cumradana uu hormariyo ama labadooda uu isdhexgeliyo labada goobna waxaa ku waajibaya neef inuu qalo ari ah hal neefoo ari ah xajkaad aaday waxaad xidhatayba markaad miiqaadka maraydo cumro cumradiiaad dhammaysatay markaad cumradii dhammayday aad maalinka sideedada bisha dilxijaad waxaad xidhatay xaj xajkiina saasaad ku dhammayda mutamatica ladha qofkaas haddii markaad miiqaadka marayda xaj iyo cumro isku mar aad ku dhawaaqdana qiraana la yidhaahdaa labadaba waxaa ku waajiba qofku hal neefo ariya inuu qalo amase ayagoo toddoba qof inta isku tagaan ay neef geela qalaan ama neef lu'ah labadaasaan laga rabaa mid ka mida inuu sameeyo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacala marka qofkaan helaynin faman lam yajid qofkaan helin marka neef oo neefkii waaye fa siyaamu facaleyhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji saddex maalmoodoo xajka lagu soomo iyo wa sabcatin idaa rajactum iyo toddoba markaad laabataan aad soontaan marka soonkii tamatuca maxaa sharcigu ku qayday tafriiq in la kala geeyo oo saddex maalmoodna xajka laga dhigo dhexdiisa toddoba maalmoodna markaad waddankaaga u laabata laga dhigo waa tafriiq waa la kala geeyey waa la kala geeyey haddaba waxaa la rabaa marka soonkii tamatuca haddii asaga lagu qayday tafriiq in la kala geeyo soonkii kafaaratu dihaarna lagu qayday tataabuc in laysku daro soonkii oo kafaaratulyamiinna mutlaq laga dhigay waxaa la rabaa soonkan mutlaqa kaa lagu xambaara soonka mutlaqa ah kaa lagu xambaara waxaad leedahay kaa u dhow midkan lagu xidhay tataabuca iyo midka lagu xidhay tafriiqa yaa u dhow loodooda waxaa u dhow midka lagu xidhay tataabuca oo halkee uga dhow yahay oo waa kafaaro iyo kafaaro kanuna waa kafaaro kanuna waa kafaaro kafaaratu dihaar ninka dihaar sameeye dembiyu ku dhacay kafaaru la imaana kafaaro inuu la yimaado laga rabaa ninka ku dhacay waxa weeyaan dhaar inta dhaartay jebiyeyna dembiyu ku dhacay kafaara laga rabaa labadaan waa isku dhowyihi maxaa labadu waa kafaaro laakiin soonkan oo tafriiqa lagu qayday oo ku jira suuratulmaa'ido yemiinta kafaare waxaa rabaa soonkan tafriiqa lagu qayday ee suuratulbaqara ee tamatuc isagu kafaaro mada ahanba tamatuc weeye waa cibaado aad samaydo ilaahay sideeda mustaqil ahaan kuu saaray cibaado mustaqil iska ah weeye maahan dembi aad gashay inaad ka kafaaro gudaheed bal culammada gobol waaba shukran lilaahi yidhahdeen hal safaraa alla kuu fududeeyey xaj iyo cumro shukran lilaahiba weyn shukran lilahi maahan dembi aad gashay marka kafaaro odhana kafaara marka isku dhow soo maaha soonka tamatuca iyo soonka dihaarka yaa u dhow soonka kafaaratu yamiin waxaa u dhow soonka dihaarka ilaa kafaara iyo kafaara isla yihiin khalaas waxaa leedaha marka qofkii dhaartay oo soomaya waxa weeyaan waa inuu tataabuc u soomaa cabdullaahi ibni mascuudna qiraa' ahaanuba u akhriyeyba isagu qiraa' ahaanuba u akhriye wuxuu yidhiba fa siyaamu alaaati ayaamin mutataabicaat wuxuu yidhi marka shinqiidii qur'aan ahaan uma sugna waa itifaaq inuusan qur'aan ahaan u sugnayn oo qur-aanka waxaa shardi ah yidhaahdeen ahlucilmiga badankoodu mutawaatir inuu ku yimaado laakiin sanad ahaan waa u ansaxay sanad ahaan maadaama u ansaxay waa la xujaysanaa wey waa in la xujaysto oo la yidhaahdo soonka dhaarta waa in laysku xijiyo saddexa maalmood laysku xijiyo saasaa laleeyahay ka waran hadduu soo arooro soon mutlaqa waxaa soo arooraan rabaa mutlaq ama soon aadan wax kale ahaadeen iyo laba muqayad labada muqayadna midna uma dhowa midna calaaqa kalama dhaxayno maxaa la samayna markaas midna lagu xambaari ma mutlaqnimadiisa loogu dhaqma maxaa ka mida soonka qadaa'u ramadaana ka mida faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhara faman shahida minkum inshaara falyasum waman kaana mariidan wey faman kaana maa waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhara qofkii xanuunsan ama musaafira bisha ramadaan dhexdeeda fa afdara oo afuraa fa ciddatu min ayaamin ukhara maalmo kala laga rabaa maalmihii ma laysku xijinaa mase wuu kala goy karaa qofkan musaafiruu ahaa ama waajigana ramadaanka dhexdiisa maalmaa ka tegey ilaa wuxuu ihi maalmahaas maalmo kale waa inuu ku gudaa maalmaha kale lagu gudayo ma laysku xijinaa oo ma waajiba in laysku xijiyaa mase waa la kala googoy karaa ilaahi weyna mutlaqu ka dhigay war maalmo kale soomuy haddii la fiiriyo soomanka kalena oo muqayadkaa iyo asaga wax calaaqaho kama dhaxay oo waxa weeye soonka tamatucna ilaahay tafriiquu ku qayday midka bihaarkana ilaahay tataabicuu ku qayday labadooda mid u dhowna ma jiro labadooda midkoodna u dhowa maxaa yeele midkaasuna waa cibaado mustaqil ah oo xaj ku waajibtay kanuna waa kafaaro dihaar ku waajibtay midkanuna waa ramadaano waa xugun gaarho ruqso ilaahay siiyey uu qaatay saasuu maalmahan ku afuray hadhibuu qallayna wax oo u dhow lama arka labada mutlaq midna lagu xambaari maahe ramadaan marka la qallaynayo mutlaqu u soo arooray mutlaqa loogu dhaqmaa mutlaq ayuu u soo arooray mutlaqnimada loogu dhaqmaa hadhow shan maalmood tay kaa tagto shan meelooda kala duwanaad ku soomi karta waana isku xiji karta saas rabta u soomi fain kaana hadduu ahdo fama halkaas muqayadaani laga muqayad xumila waa la xambaara huwa mutlaqii calaa aqrabihimaa midka u dhowaanshaha badan shabahan u ekaansho bihi mutlaqa loo ekaado kaasaa lagu xambaara waa haddii mid u dhow yahay haddaan midna u dhoweyn midna lagu xambaari maa haddaan midna u dhoweyn midna lagu xambaari maa wain ikhtalafa alxukmu xukunku hadduu iskhilaafo falaa xamla xambaarin markaas ma jirtaba wain ikhtalafa alxukmu xukunku hadduu iskhilaafo falaa xamla xambaarin ma jirto ittaxada sababu sababku isku mid ha noqdo aw ikhtalafa ama ha iskhilaafo tan aa masale kale haddiiba xukunku iskhilaafo haddiiba xukunku iskhilaafo mar la ysku xambaarayo mutlaqa iyo muqayadka sababtu ha isku mid ha noqoto ama ha kala duwanaato laba suuradooda marka halkaas ka timid sababkii waa isku mid xukunkaa kala duwan la ysku xambaari maaha sababkii isku mid maahna waa iskhilaafay xukunkiina waa iskhilaafay la ysku xambaari maaha laba suura halkaas ka timid marka suuradu waxay tahay sababtu waa isku mid laakiin xukunkaa iskhilaafay suuradda labaadna maxay tahay xukunkii iyo sababta labadiiba waa iskhilaafeen labadaas suuradood ma la ysku xambaaray mudla iyo muqayd mar haddiiba xukunkii iskhilaafay waana sida culammaa agarkoodu ay mare tusaale ayadoo uu iskhilaafay xukunkii laakiin sababtu isku mid tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum weydiyakum ila almanaafiqi qofka hadduu salaad u istaagayo weesana ay ka jaban tahay waxuu ma'muur ku yaho ilaahay amray inuu weese qaato weese qaadkiina marka xibnihii la mayrayo waxaa ka mida gacmaha weese qaadka ilaahay wuxuu ku qayday ila almaraafiqi marka marfiqiyaa ku jira hadduu weese waayo ama uu isticmaali waayo biyihiina tayamum ah ilaahay amray tayamumkii eyd waxaa ku jira meelaha laga tayamuma gacmaha famsaxuu biwujuuhikum wa eydiyakum waa mutlaq laguma qaydin maraafiqda laguma qaydin xukunkii waa iskhilaafsan yaho midna waa masxi iyo tayamum midna waa qasli iyo wuduu xukunku waa iskhilaafsan yahay sababta keenayda waa isku midoo waa alqiyaamu ila salaati ama waxaa tidhaha waa alxadau xadakaana daqiiqsan laakiin alqiyaam ila salaat shaaricu ka cabiraysaan rajayna haa sababku waa isku midoo huwa alqiyaamu ila salaati weeyu waa in salaad loo istaagayo huwa alqiyaamu ila salaati weeyu waxaa ka sii caddaan badan in la yidhahdo alxadau maxaa yeele haddii weesa kuu dhowrneed ee aad salaad u istaagi rabto laasimkuguma ahan inaad weyse qaadato inaad boraysato midna dee awal kuu dhowrneed marka sababka waa alxadau xukunkii waa iskhilaafoo midna waa qasli midna waa masxi markaasoo kale laysku xambaari maahe markaad weysaysaydan ilaa xusulka waad mayre markaad booraysaydo ama gebgebaysaydo wejiga markaad masaxdo labada calaacalood korkoodaad masaxee ee xusulka gaasiimaydid xusulka gaasiimaydid waana xadiidkii camaari saxiixaynka sida ku sugan in labadaas calaacalood korkooda la masaxa laysku ambaari ma laysku xambaari ma ma laysku xambaaray ma laysku xambaaray taas waa iyadoo sababtii isku mid taho xadad wada tahay xukunkuna iskhilaafay haddii uu iskhilaafo sababka iyo xukunka labadaba waxay tahay tuugada markuu ilaahay tuugga ka hadlaayey wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahu waa gacmaha ka jara ninka tuugaya gabadha tuugtaa gacmaha ka jara gacmihii waa la idlaaqoo meesha laga jaraya ma sheegin haddii la idlaaqana waa intaas curculka gacanta meeshaas ay ka dhaqdhaqaaqdo ee dhudhunka iyo calaacashacado ay iska galaan halkaasaa laga jaraa intaas horaana la yidhaahdaa yad haddii la idlaaqo waa mutlaq ilaahi weysaqaadkiina wuxuu yidhi wa eydiyakum ilaa almanaafiqi ilaa xusulka ha la mayro marka waxaad leedahay sababku waa iskhilaafsan yaho weysada sababka keenaa waa alxadaf aw ilqiyaamu ila salaa sariqada qadciga qadciga gacangoynta sababta keentaana waa asariqatu sababta waa iskhilaafsanta oo sababta gacangoyntu qadciga xukunka ah keenayda waa sariqada sababta keenayda qasliga iyo wuduu'ana waa xadadka sababku waa iskhilaafsan yahi xukunkiina waa iskhilaafsanya midna waa qaci midna waa qasli midna gacanta la goyna midna waa la mayra oo waaba la qaboojine mar haddii sababtii xukunkii labadiiba iskhilaafeen la isku xambaari maa aad leeda la isku xambaari maa laisku xambaarino ee tuugana halkaas culculkaaha laga jaraa waxa weya gacantana marka la mayra ilaa xusulka la mayra halkaasna mutlaqii ayaa noogu idlaaday oo noogu dhammaaday mutlaqiyaa kow yidhi halkaas soo ballanku maaha nin laga soo baxo adolkaas la gaar ya saasuu ballanku ahaa ya marka waxaan rabaa in laga soo baxo kitaabka intaas intaas aan soo akrino intan waa in laga soo baxa laazim halkaasu kow ku yii